maanta markan waxaa leeyahay wixii dhintay allah unaxariisto wixii dhaawaca allah caafiyo dadka walaalaha inaan isku dayn waxaa leeyahay nabad ha ha qaartaano ha la wada hadlo masaarixda ummadda soomaali ku jirta iyo bersimal iyo waa ha dhowro insha allahu tacaala odayaasha dhaqanka iyo ugaasyada iyo siyaasiyiinta waxaa leeyahay gacan wanaagsan ka geystaan sida ugu haboon insha allah waxaan leenahay wixii dhacayna qadaray ahaayeen waxaa dhici doona in laga hortago ilaahay burinaysaa ummadda nabad kusoo dhabaalo saas ayaan soo jeedinaya insha allahu tacaala waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed nabad kajeeso nabad allaha siiyo walaalaha meelka kasocda hala joojiyo dadku wada hadal iyo walaalnimo ha ku ha ku qaybsadaano xildhibaan qoonna way soo laalaabatay dagaalkan in muddo ah dadkiina siyaasiyiintaana markay timaado mansabka siyaasadeed gobolkaasaad sheegataan oo dadka ku matashaan magaalada muqdisho siyaasadda maxaad u awoodi leedihiin joojinta dagaal dhaliyo yaroo qoryo hubayso wadata inaad joojisaan miyaysan ahayn waxaad ka gaabinaysaan
walaal aada iyo aada mahadsan tahay meeshii ugu dambaysay madax meel ka saraysa la saraaxamada ugaasyada be beelaha degan hiiraan ama labadaa beeloodba ugaasyada u ah waxay tahay hayn heshiis insha allahu waxaa leeyahay heshiiskaas hala dhowro ha dhaqan galo soomaalida meesha deganna dee waalo waaye dad soo dhashay waaye berisnimadana hala dhowro siyaasiyiintuna in ay wax qabtaan ay u taagan yihiin habeen iyo maalin iyaguna waxaan leeyahay insha allahu taala doorkooda muhiimka ah ha qaataan insha allahu tacaala
doorkiina muxuu yahay waxaan la socday in maanta kulamo gooni gooni ay jireen in magaalada muqdisho xildhibaanada dhinacyadaasi kasoo kala jeeda is adkayseen maxaa ugu muhiimsan oo ka wada hadasheen
horta waxaan leeyahay waxaa laga hadlayaa ma laga hadli doonaa insha allahu tacaala dadkaas walaalaha meesha ku jiran si loo naqoyn lahaa deris wanaagooda isnaba isbanabashadooda si loo dhowri lahaa dadku waa wada deris iyo walaalo iyo seebi iyo xidid soomaaliya dhan walaalo waayo dadkaas dad muddo badan meesha soo deganaa waayo waxaa leeyahay hala dhowro derisnimada waxaa laga hadlaya hala dhowro derisnimada hala midoobo wixii dhacay iyo wixii dhaca waxa dhacayna laga wada hadlo si nabadgelyaha iyo iyadoo isku fakar layahay siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo odayaashaba ayaa insha allahu tacaala wax ku dhamaan doona haddii la yidhahdo
hay-adaha fulinta ee hadda ku-siisamayaashu wasiiradu ka yihiin arrinta ma la wadaagteen dabcan meelaha qaar waxaan maqlaynaa inaysan ka marnayn ciidamo aada u hubaysan oo laga yaabo kuwa dawladdu inay qayb ka yihiin
wallahi ma maqlin aniga kuwa dawladda qayb ka ah ciddii hadde arrintaas haysanay iyada baa cadday doonto ciidamada dawladda nabadda bay nabadda bay ka howlgalaan waxaan isleeyahay meesha waxaa ku daray in laba dawlad yihiin labada dawladna wada deris ah dadku haddii deris yihiin waxba dhexmari karaan waxa dhex marayna waxaan leeyahay looga hadlo derisnimo iyo ehelnimo iyo walaalnimo wixii intaas baasisan waxaan leeyahay dadku wixii la sheegay iyo waxa la sheegi doona macnama samaynayaan dadkaas waa deris waa walaalo waa isla degan yihiin waa ehel way isla deganaan isla deganaan doonaan insha allahu mustaqbalka xidib biyo ahaan iyo ka maxamed xasan ahaan waxaan leeyahay dadkaas ilaahay nabad hadow ha dhigo hala nabdo hala wada hadlo halaysu yimaado halaysu tanaasulaan leeyahay insha allahu tacaala inta aad ka og tahay adigu ka xildhibaan axmed qoon ahaan waxa la isku haysta maxay yihiin
wallahi waxaa la isku haystaa kolley wadada dadalsa way isku haysta karaan beer waxay isku haysta karaan bar waxay isku haysta karaan wax walba oo dadka dadka isku haystaan bay isku haysta karaan waxaa laga yaabaa si wax loo sheegaa ama raadiyaasha u sheegayaan halka xaafaddu sheegayso inaysan u jirin waxaa laga yaabaa in dadka dhib waa dhex dhib waa yaallaan hadda waxay ku dirirayaan waa wax jiro kolley waxaas waxay u baahan yihiin baseed sax ah waxay u baahan yihiin wadahadal sax ah waxay u baahan yihiin isfahan sax ah waxaa laga yaabaa in waktigii de kolley arrimahaas dhaqaaqi lahaa inay iska dhiman yihiin insha allahu tacala waxaan leenahay waxay dhintaa laga dhaxriisto waxaad dhaawaca laa caafiyo dadkaas waa dad ehel way isdhalay isla dhashay deris ah nabad in lagu soo dabaalo arrimahoodaan ku talnayna insha allahu tacaala
waan gartay maxay kula tahay talada ka siyaasiyiin ahaan markaad timaado iyo doorkiina la fili karaya waktiyada soo socda arrintan way soo laalaabatay aada qaadan karaysaan
wallahi waxaan qaban doonaa insha allahu tacaala de mas-uuliyadda naga saaran dadka iyo dalka mid guud iyo mid gaara waa qaban doonaa haddii ilaah yidhaahdo dadka kolley waftigaa la diri doonaa watiga waqti dhow oo arrimahaas si si run ah usoo dhameeyo ayaa la diri doonaa odayaal hadda waa la diray wada jiraanba ugaasiyada meesha jiraan laakiin dadka siyaasiyiinta la tabayayna meesha tagaana way tegi doonaan insha allahu tacaala hadii ilahay waxaad ii sheegtay inuu jiray heshiis ee, ugaanshadu ay saxeexeen ee, haddana sidaa muuqata waa uu jabay yaa qaadaya mas-uuliyaddan heshiiskan jabay maxaase la gudboon dhinacadaasi
walaa fiiri eh, bas- eh, odayaashu waxay maamulaan heshiiska ciidan eh, colaadma maamulaan Eh, mas-uuliyaddana waxa waaye dhibaatadu dhacay waxaa la yidhaha dhaqada nal beeshay dhibka dhacay ayaa la wajahayaa wixii dhacayna waa la xalin doonaa cidda cidda mas-uuliyadda iska lahna waxay qaadan doontaa marka dambe sababta iyada bay raaci doontaa laakiin taas waxay u baahan tahay garsoor iyo in la arkiyaa mas-uuliyadda lahaa iyo waxa bilaabay iyo wixii bilaabay taas waxay u baahan tahay da- daraasad iyo baaris haddaanu ma dhihi karo intaasaa mas-uuliyadda iskale intaasaa iskale wixii dhacay baa la rabaa in lagala hadlo waxaa meesha yaala rabaa in lagala hadlo ugaashadu doorkooda ayay cayaari jireen ay cayaareen inay nabad saxiixaan nabadna hogaamiyaan berina way hogaamin doonaan maantana way hogaamiyaan waa ku mahadsan yihiin aan leeyahay sida maamulka u shaqeyna wuu ku mahadsan maamulka waa ku mahadsan yahay dadka waxgaradka ah oo dagaalka hiiraan degana waa ku mahadsan yihiin si wax u maamuleen dadka hadda dhibka ka dhex dhacayna waxaan leenahay dhibka wuu dhici jiray waa dhici doonaa ha lagu xaliyo si walaalnimo ah ha la dejiyo xaaladda ha la suso waataan leeyahay